haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii caweyska washington waatan sahre cidlo nuuro nala socodsiisa
dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska washington oo caawana aad ku maqli doontaan qodobo kala duwan oo ay ka mid yihiin libaax gabadh yar soo badbaadiyey iyo libaax kale oo nin siiye xaaska uu guursaday dadka nool baan ka jeclay libaax kooraa ku cuni mooye kooraa inanku siinoo kula xididi weligay isma odhan iyo weliba maryan oo libaaxii ay waayadanba geedka ka saarnayd ka badbaaday maryan markay maqashay libaaxa cidiisii bay inta kor u booday iyadoo qaylinaysa nin horteeda taagnaa saloolatay iskuna duubtay ninkiibaa qabtay oo si qabow u yidhi walaal waxbaha cabsan libaaxii cararyo waa adigaa arkayee sheekadeennu caawa libaaxii ayay ka dhammaan weydaye kama maqna heesihii dabacsanaa
ugu dhahay markii aan duulimi taan dunida rabay iyaadoo dogdex jiifto daawanaysa ubaaxo sawraha damcadayo durbaa garayski furaatayo sidaysay timi heestaasi uu qaaday fannaankii weynaa axmed mooge liibaan waxaad caawa maqli doontaan abwaankii sameeyey iyo sababtii ay ku dhalatay waa hagaag dhegaystayaal aan ku bilaabo barnaamijkeenna caawa iyo caweyska qiso la yaab noqotay oo ka dhacday dalka itoobiya kadib markii gabadh yar oo gurigoodii laga afduubay oo ay toddoba nin oo xoogii garaacid iyo bahdilid la miciinsadeen ay haddana soo badbaadiyeen laba libaax oo ka sugnaa deegaanka ku dhow magaalada adisababa ee xarunta dalka itoobiya waa kan maxamuud cali oo stuudiyaha ila jooga sheekadana nuxurkeeda inoo haya maxamuud sahraay sheekadan waxay dhacday goordhow waxayna ka dhacday dalka etoobiya sidaa og tahay dalka etoobiya waxaa lagu astaan u ah oo lagu garanaya inuu leeyahay dal libaaxyo badan gaar ahaan meelaha baadiyaha waa dal weyn oo dadkiisu hadda sideetan iyo intaasoo milyan ay sii marayaan sheekadan waxay ku dhacday gebar yar oo laba iyo toban jir ah oo ku nool magaalo la yidhaahdo bita genet oo saddex boqol iyo konton mail u jirto magaala madaxda adisababa gabdhaha waa la qasbaya oo niman baa wadanayo mid ka mid ah nimanka afduubay ayaa guursanaya waa dhaqan meesha ka jira waate markaa gabadhii gurigooda iyadoo iska joogta ayaa xoog lagu soo afduubaya banaanka marka lala taga gabadhii waa la garaacaya waa la jirdilaya mid ka midaa guursanaya mid ka mid ayaa guursanaya mararka qaar waxaa dhici karta in gabadhii la xoogo oo la farxumeeyo si ninka guursanayo ayna uga tagin oo ay u dareento inuu ninkaas yahay ninka ninkeeda saa u ogolaato ayaa gabadhii la kufsanaya dhibaato la gaarsiina dhibaato la gaarsiina marka reeraha gabdhaha dhalay gabadhii waa lagala tagayaa oo duurka aadaya way waynayaan bilooyin sanadooyin qaar baaban ku soo noqon oo waa laiska guursanaya meelo kale lala aadaya micnaha waa tahay marka sheekadan cajiibka waxay tahay gabar laba iyo toban jir ah oo ku nool magaaladaas aan sheegnay ee etoobiya in ay toddoba nin afduubeen oo ay wadeen si ay u guurs mid ka mid ah toddobadaas nin u guursado gabadhii waxay reerkooda ka maqneed sitimaan ama toddobaad waxaa dhacday in toddobada nin ay gabadha jirdilayeen si saaxiibkood oo ka mid ah toddobadaas uu gabadha u guursado gabadhii marka wax kaloo caawinaya ma leh nimankan way dilaayeen jug bay ku dhafanayeen wax walbay ku samaynayeen kaymaha duurkeena iska socdayna way safrayeen way sii socdeen ayadana way diidaneed xasuusnoo gabadhana waa laba iyo toban jir waa gabadh aad u yar dabcan oo aan xilligii guur kaba gaadhin haddana toddoba nin baa ayaad jirdilaysa aad bay u xanuun badan tahay aad bay u xanuun badan tahay marka waxaa dhacday dee gabadha qof kaalmeeyana ma haysanin oo ka celiyey raggan xag alla waxaa ka dhacday oo mucjiso ah in libaaxyo ay ku soo baxeen gabadhii iyo nimankii libaaxyadii gabadhii maynan aadine nimankii dilayey unbay ceyrsadeen oo duurka ay la galeen nimankii waa kala carareen libaaxyadii nimankii wayba ka hari waayeen way daba ordeen oo daba ordeen daba kadib way soo noqdeen libaaxyadii gabadhii ayay soo wadeen gabadhii way socotaa labada libaaxna dhinacyahai kala socdaan oo waxay keeneen ay ku soo dhoweeyeen magaalo ah magaaladii ay ka tagtay waa taa marka ho- sidaas micnaha aalaaba dhacda reerkii gabadha ay ka maqneed waxay aadeen booliiska ribood ayay geeyeen waxay dheheen gabar baa naga maqan waa taa marka booliiskii iyo qayladhaan ayaa xaafadihii ka soo baxo baadiyaha lagu maqan yaho gabadhii yaa la raadinaya Mhm.
ayagoo og gabadhooda in la afduubtay booliiskii marka waxay la kulmeen laba libaax oo meel taagan ayay arkeen iyo gabadhii oo dhex taaganoo ooynayso korkeedana dhiigayo libaaxyadiina gabadha ayna waxna yeelan marka intii ay soo wadeen libaaxyadani gabadha xataa een iyagu isku mid inay gabadheer cunaan mayna damcin marka nimankii booliiska waxay dhaheen markaan libaaxa ku soo baxnay oo aan aragnay gabadhan meesha taagan iyo libaaxyada dhinacyaha ka taagan libaaxyadii sida ayagoo hadiyad noo keenay camal ayay iska noqdeen macnaa hadiyaddii waa taas gabadhi way noo sheeqaata libaaxyadiina waa iska noqdeen duurkoodii ku noqdeen danahoodii ay raaceen cajaayib marka een waxyaabaha la yaab kale waxaa ku tusaysaa xayawaan baa soo badbaadiyey gabadhi yarayd dadkii la dhashay ee la jidhka ahaa ee meesha la deganaana waa kuwa afduubay ee weliba iyagoo rag waaweyna garaacay gabadhi yarayd garaacay gabadhi yar Waa midda tahay.
kale waxaa la yaab kale sheekadan oo ah meesha ugu muhiimsan ay tahay libaax haddii aad taharay adiga duurka isku aragtaan muxuu kugu samaynaya wuu ku dee cunayaa waxaad soo ka sugtaaba waan horta libaaxaasi ka cuno marka waxa lala yaaban yahay waxay tahay libaaxa gabadhan dhiigaysa ee yara laba iyo toban jirka waxay gacanta u saari waayeen waatay maxamuudow en, sheekadaadaasi ayay sheeko kale iga raacday waxaa jiray nin weyn oo soomaaliya oo arrintaasi la mid ihi qabsatay ninkaasi wuxuu sheegay in marwada uu qabo oo u dhashay in ka badan toban carruura uu libaaxu keenay iyadoo gashaanti ah kadibna uu sidaasi ku guursaday oo ay xaaskiisa noqotay nasiib darro ninkaasi odayga ah lamaynaan kulmin laakiin waxaynu nasiib u yeelannay in caawa barnaamijka caweyska washington uu inagala qayb gelayo muuse cali faruur oo ah dhaqanyaqaan soomaaliyeed oo ku xeel dheer murtida iyo dhaqanka soomaalida oo isagu la kulmay ninkaasi libaaxa uu gabadha siiyey wariyaheenna cabdixakiin shirwac ayaa muuse cali faruur arrintaasi ka waraystay waxaanu muuse ku bilaabayaa sheekada libaaxaasi oo kooro loo yaqaan libaax la odhan jiray koore waxaa la yidhi dadka laba meeloodoo burco iyo hargeysa insan jiraan isu jira ayuu habeen wax ka wada qaadan jiray habeen ba- midba meel midba qof ka qaadan jiray libaax xalista buu ahaa meesha dhoqoshi laydhaa baan inoogu sheekeeyey Ge- dhirtaa jiibjiibta ee qansaxaan iyo bilcalka waxa lafaha geela hoos geliyay miyaad garanaysaa soo dhi maya hoosaadhi waa libaax ee meeshuba libaax bay leedahay baan oday kooda meeshu libaax bay leedahoo libaaxa dadka waan ka jecelahayba buu yidhi aniga odayga dadka nool baan ka jeclay libaaxa oo maxaa dhacay mahmahadaydana miyaanad maqal buu idhi kooraa ku cuni mooye kooraa inan ku siinoo kula xididi weligay isma odhan qoladii waxaan ahaa buu idhi hawdka geela ku haysatay kow libaaxuna wuxuu hadiyo goor layn jiray geeljiraha anoo labaatan jirka ayaama ii dheeryihiin laba ama saddex haddaan u badnayna shan gaadh iyo labaatana ayaa geel iga cararay buuhi geelii iga cararay ayaa raadkiisii ku dhacay buuhi anoo raadkii haya shan iyo labaatan halaadba iga cararay buuhi oo anaadna u haraadanahay meesha kulayla tahay oo salaada casar marka la tukado ayaa roobi qabsaday buuhi waa keligay buuhi beesha naga aan xagga geelu xaggeeda ay iga cararay oo indhocolodhahay buuhi iyo beeshaeedana cidi uma dhexaysa buuhi oo labada dhexdoodu baan jooga wuxuu roobkiibaa iga qaadi waayey hadhowna waxaan suudi libaaxii koore Ma- mar alla markaan koore xasuusta ayaan roobkii ilaaway buuhi hayey oo kacay oo na walba eegay oona egay geed aan ka fuulo waan marmaray buuhi dhirta waxaan arkay buuhi geed qasax iyo cali ooyo geed laydhaha oo quwaax geed quwaaxa iyo geed weyn oo yooca ah saddexdaa geed oo isku baxay oo ballaadhan ballaadhan baan arkay buuhi hoosaan bu geedkaa gal hadda hoostiisa habeenkaa ina nabad galay waan isawaa buuhi haddaan libaax ka nabad galayoo libaaxu hadduu igu soo boodo laabahan iga sarreeyaa iga qabanayo laaba xoogaa buuhi dee hadhow isagaaban dooxayaa buuhi oon dilaya marka uu hubaysan yana ninka ninku wuxuu sitaama waran iyobuu sitaama iyo waxaa sitaa buuri waran iyo gudin iyo toore intaasaa sitaa buuri wuxuu yidhi markii sakdii dhexaay ahayd ayaan maqlay buuri libaaxiyo soo ordaya markaan arkay buuri inuu igu soo hagaagay siduu u soo ordayo geedkayga igu soo hagaagay buuri waxaan u qabaa buuri kolkaa inuu aniga isoo wariyey show ruux buu sitaa buuri geedkii unbuu inta xagga kale uga wareegay inan buu dhigay buuri halkaa markuu dhulka ku dhuftay ayuu dib u noqday buuri dib buu u cararay buuri siduu u sii ordaayay dhamamashtiisii markasqadhiis iga libidhay ayaa roobka hilaacay buuri qofkii baan arkay buuri kuwaasaan shirmuur waar bal inuu nool yahay soo eg kolkaa rag iyo dumar wuxuu iyo karan karan maayo buuri waa inan koob iyo labaatan jira oo ilaahay quwadu dhammeeyey iyo qurux saadaan u taabtay ayay qaydhisay buuri haye
libaaxi meeye qof baan ahaye aamus waaba kacday buuri labada miskood buu isaga intuu labada miskood qabtay iyo halkaa badhidaya intaa laf keliya micin buu gaarsiin buuri geedkii xaggaygii baan soo geliyey buuri inaanan ku jiray go-aygii baan u jeexay dacaloo dhiiggii baan xidhay buuri go-ii kalena waan ku masasaqay buuri inantii habeenkii halkii waanu wada barinay buuri oo waagu markuu bariyey ayaanu ka baxnay buuri cadeed soo baxdayoo biyaha halkan dee dhulkii biyihii iyobay dhiiggii iyo wax iskaga maydhmaydhay buuri roobkii daaya roobkii dacay oo annaguna aan ka cabay buuri anna in yar markaanu joognay waa labaatan farasoo raaskii ku taagan buuri inanta garaad baa dhalay buuri garaad baa dhalo geedkaaba loogu jiro Macnaha- macnaha waa in la guursadaa la doonayo diyaar loo ahaa waa loo soo geed fadhiista haa Haye.
wuxuu yidhi aabbaheed markay arkeen aabbaheed iyo inamadoodii oo wada ooye kolkaasa waar inanku maxay adeer maxaad ahayd waxaan ahaa buuri reerkaasoo caynkaasoo dee waanu sheegay waa la istooyday waa la istooyday Haye.
oo inanta libaaxii sidaad ka tiri libaaxii wa- waan ka riday inakaan buuri waa markii la istooyday markii la istooyay soo ful faraskan wuxuu yidhi faras baa laygu qaaday walaalkeed ku taagnaa ayaan la fuulay iyaduna mid baa lagu qaaday gurigii markay tag- ay tageen reerkii tageen ee maraa ay xidhatee dee dhiiggii laga maydhay ee la arkay inaanay waxba qabin ayaa jiri wuuli aabbo nimankan geedka kuu fadhiya iska dareeri haye ninkaas ninkaas haye anoo qaawanoo ilaahay sidoo ii abuuray buu i arkay waxaanan ku masasaqanhayno inuu geesigiisa maaragta ninkaa mooye nin labaad anoo qaawani arki maayo aab waxaan inuu shan iyo labaatan ka halaad baga soo dhumo raadkiisa ku taagnaa inamuun baa la diro casarkii haliba ma maqnayn buuri Xooli- xooluu raadinayaa loo soo celiyey ayaa loos keenay Haye.
wuxuu xoolihii deeto waxaan idhi buuhi meel fog baan qabanayaae Een, geel ay iska haya geel badan oo kalaan hayay buuhi oo kaasaan kusoo carray buuhi ilaa kayntii libaaxu inanta aan kaga reebay ayaa lay- ayaa faras laygu keenay buuhi kala barhkii nin inantaasi wuu guursaday labiyo toban inan iyo inan bay dhashay buuhi waa saddex iyo toban saddex iyo tobankaasay dhashay buur reerkee yaradkiin horta shan iyo labaatankii halaadon doonayana dhaa waa yarad hortii haye waa laga dhaartay buuro shan iyo labaatankii halaad oo saddex iyo toban dhashay waa lanoo keenay buuri Haye.
aabbahay iyo waa yidhi buuri xaal meedna qabanayee sidee noo siisaan yaradkii laysiiye noogu soo celisaano garaadkii baa yidhi inantaydii ninkii libaaxa ka riday Haye.
inaan xoolo ugu daro mooyaane xoolo ka qaadan.
xoolo ka qaadan maayo Haye.
dee waxaan dhahaa buuri marka dadkao dhan maayaaba buuri markaana carruurta libaax ba abtiya kore
waa tahay hore ayaan dhegaystayaal idiinku sheegay caawa inay sheekooyinka libaaxu inagu badan yihiin malaha qaar badan oo aan ka mid ahayna caawa libaaxyaaba ku riyaan doonaan bal haatan aynu eegno sheekadii adeegto ee uu qoray qoraaga maxamed xasan cusmaan oo haatan ku nool dalkan maraykanka sheekada adeegto waxay inoo maraysay maryan oo geedkii saaran oo ay koox safarihii ku soo baxeen rasaasna ay ka dul rideen waa kan wariyaheenna xasan kaafi qoyste oo halkaasi inooga sii ambaqaada intaan la ridin xabadaha ayaa ninkii ugu da'weynaa meesha waayo aragnimadana isdidayey hadal qayla ah wuxuu ku yidhi war xabadaha hoos ha ugu dhigina bahalkee kor mariya ha inaga tagee inaanu inagu dhaawacmin baaroone markay korkiisa ka omkoday ayuu orod isjaray raggii owrta safarka ah watay inta nin iyo owr loo wada gar qabtay hareerahana la iska taagay baa la yidhi aan u sugno oo yaan owrta inta waagu si fiican u baryayo la xidhiirin waa intaasoo ay xargagoosataaye meeshii baa la hogtay waana goob bannaan ah meeshu walowba kayma jiq ahi ku dhowaayeen raggu wuxuu aad ula socday daymada oorta oo iyagu uga indhafiiqan ugana dhega wadeen aragga libaaxa iyo dhaqdhaqaaqiisaba sidii xoon shinniyeedoo godkii laga jabsaday bay qoortoodii isgalooleen waaga cadaadkiisana sugeen taasoy aad uga feejignaayeen in libaaxaasi wax ka halakeeyo maryan bay ahayd qoftii markii xabaduhu dhowr jeer dul mareen iyadoo geedkay fuushanayd laamo badan ka daadsheen ay dhegihii u furmeen awooddayna inay qayliso oohin baroor iyo muuse now aan kala go' lahayn bay ooda ka soo qaaday raggii safarka wataye awalba yaabanaa ayaa sii yaabay una qaadan waayey qaylada meesha ka baxaysa nin raggii ka mid a ayaa inta adkaysan waayey wuxuu isku sii daayey dhankii qayladu ka yeeraysay isagoo qorigiisii oo xabada ka buuxaan wata mid midna hawada u quusinaya nin kalaa isna ka daba tegey si uu gacan u siiyo kan sii ordayey nimankii oo sidii isu daba ordaya meesha qaylada ka baxaysana higsanaya ayaa ku yimid geedkii maryan ka dhex qaylinaysay maryan markay aragtay in dad aadami iyo hoos joogaan bay meeshay joogtay iska soo qaaday labadii nin ayaa arkay inay soo lulato soona dhacayso iyagoo u wada jira bay qabta maageen saddexdoodiiba dhulkay wada galeen culayskii iyo xowligii ay maryan ku socotay daraaddeed maryan baa suuxdin dhag tiri labadii ninay qabtay intay yaro kaakaceen oo jafjafteen maryan oo suuxsanna dhan isaga dhigeen bay iskortaageen iyagoon isla hadlayn bay marna maryan eegeen marna iyagu is eegeen kuwii oorta hayey ayaa shakiyey oo is yidhi war nimankii marraxan bay afka u galeen oo horaa loo burbursaday markay waxba hubi waayeen baa garcadaagii ragga ku jiray qaylo dhaamiyey waxba maba sii sugine inantii buu laabta u ritay siday u sii sideen iyadoo weli suxsan bay dhex geeyeen raggii kale markay dhigeen odaygii isbidayey ayaa arkay in taladu sugayso ragga kaloo dhallinyaro wada ahaana uga wada maageen wax ka dhihista isagii intuu xagga iyo xagga eegay buu yidhi war balbahalka inaga ilaasha inagama dheeree waxaynu yeelaynaa way naqsan tahaye haddii wax biyo ah aanu wadannay u soo fura madaxana u qooya bal inay miyirsato maryan mar alla markay biyuhu taabteen bay kor u booday qaylana af labadii yeertay intay indhaha galka ka soo saartay bay hadba dhan eegtay iyadoo sidii u suxudla oo ay hahayaan aad iyo aadna ay u fiigsan tahay baa libaaxii oo quustay maadaama waagii ku caddaaday aadna u xanaaqsan kayn aan sidaa uga fogayn ka yeeray maryan markay maqashay libaaxa cidiisii bay inta kor u booday iyadoo qaylinaysa nin horteeda taagnaa saloolatay iskuna duubtay ninkii baa qabtay oo si qabow u yidhi walaal waxbaha cabsan libaaxii cararyo waa adiga arkayee harraad ma ku hayaa biyese ma rabtaa markuu intaa leeyahay waxay leefleefaysaa biyihii horay madaxa looga shubay dardareerkoodii oo meelo afka u dhow marmaraya iyadoo weli sidii ninkii u fuushan sidii uu yahay laantii caawa caymisay bay haa oo biyo waa rabaa dheh istiri hadalkiibaase ka soo bixi waayey intay hadli lahayd bay madaxa ruxdoo haa tiri biyihiibaa afka loo saaray qurquray labada dhaban qabsatay markaas way fadhidaa in cabbaar ah markay ka gowgowsiinaysay ayaa odaygii ka qabta oo yidhi ka joojiya marka mar kalaa la siin doonaaye yeyanku biyo roobine laga soo qabanayay maahee xunqaacay soo daysay aan biyihii madoobaaye ay cabbaysay la tarrixin madaxa ayaa la qabtay nin ragga ka mida ayaa inta go-iisii sare biyo ku qooyey madaxa u saaray neeftuur sidii ruux maaradoon soo orday bay kala goon weysay nin kale ayaa isna inta go-iisii sare iska soo xayuubiyey huwiyey si uu cowradeeda ugu asturo intii meesha la joogay baa qorraxdiiba soo baxday gebiday hoos u rogotay sidii iyadoo hunqaaco isku celinaysa iyadoo go-ii la huwiyey isku dadadaysa bay hoos isu eegtay markaasay garatay inay horay u qaawanayd miyirkay miyirsatay dartii bay xishood halkaa ka bilowday odaygiibaa arkay inay ladnaatay markaasuu isagoon waxadala odhan intuu owr soo fariisiiyey fuuliyey meelahay qabsan lahaydna tusay maryan gurmed heshay oo ka badbaaday bahalkii miciyaha u lisanayey balse waxay isweydiintu tahay ma raggaasi safarka ah ayaa qaadan doona oo meeshii ay u socdeen ula sii jarmaadi doona mise waxaa lagu celin reerkii ay ka soo cagadhabatay ee ay aayadeeduga soo carartay toddobaadka dambe ayaynu ogaan doonaa maryan sida loogu taliyo haatannaah waa qaybtii ugu dambaysay ee barnaamijkeenna heesihii dabacsanaa iyo sheekooyinkii axmed saleebaan bidde waa qaybtii saddexaad ee waraysigii uu la yeeshay wariyaheenna ismaaciil xuseen farja waraysigaasi ayaynu dabcan kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeenna caweyska washington ee toddobaadkan aan idinku wareejiyo farjar iyo axmed saleebaan bidde dabcan waxaa ku soo mara dhacdooyin kala duwan oo wax laga yaaba dadka qaarkood intay ku yimaadaan sheekooyina kaaga sheekeeyaan heeso aad ka curisid dhacdooyinka qaar baa laga yaaba adiga inay kusoo food saaraan een waxaan maqlay xilli aad xidhnayd oo aad jeelka ku jirtay dhacdo adiga iyo niman madax dhaqameeda sheeko idin dhex martay inaad hees ka corisay welibana heestaasi uu qaado axmed mooge in bal dhacdadaasi u dhacday iyo weliba heestaas sidii aad u samaysay in haddaad nala wadaagi kartid nin boqorabaa sawir noo dhiibay suldaanaan wada xidhnay suldaan cabdulqaadir mu ahaa Eh, suldaan cabdilaahi kolkaa beri laba qabiil istilaan baa solaadiintiiba markaa lasoo xereeya waa qabiilooyinku istilaan kaasaa la yidhaa heshiisiya dadka dabeedna dowladiisii aad bare oo solaadiintii iyo aqraashii soo xidhxidhay ayaanu jeelka isugu nimi annagana dowladdii baanu u xidhnayn maxamed siyaad bare markaa dabeedna ninkaasoo masar jaraa'idku uga iman jiray ayaa jariidadii fanaaniinta ee loo keenay oo bishiiba mar soo bixi jirtay faatiya xamaama gabadh la yidhaahdo oo ku sawiran doog oo dhex jiifta ayuu yidhi waar bal waxay janjaridada akhrista oo daawada oo inantaa doogga dhex jiifta nimanka reer masar sidaasay u xusafeeyaan bal wax ka soo sifeeya dabeedna sidaasay ku timi heesto iyadoo doog dhex jiifto rowraaca damcadoo darbagarayska furato sii daysay timihii waxaa qaadi jiray heeso waxaa qaada axmed moogaa qaada
waxay ugu dhahay markii aan duulimi taangimiida rabay iyadoo dogdhex jiifto daawanaysa ubaxo iyadoo dogdhex jiifto daawanaysa ubaxo sawraha damcadayo durbaa garayski furaatayo sidayse timi sawraha damcadayo durbaa garayski furaatayo sidayse timi andiri maadaysa mise waa bogsiisa
waa tahay barnaamijkii caweyska washington ayaan intaasi uga gudbaynaa sahra ciidla nuur ayaa barnaamijkaasi inala socodsiinaysay lantaaf soomaaliga idaacadda v o eda ayaanad naga dhegaysanaysaan